kulankan oo ku saabsanaa doorka dhallinyaradu ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada nabadda iyo wada shaqaynta booliiska ee bulshada ayaa lagu qabtay degmada caabuduq ee gobolka galgaduud kulanka ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha degmada muxudiin sheekh aadan weli odayaasha dhaqanka cunmaudiinka degmada dhallinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada caabuduwaaq ayaa waxaa su-aal lagu weydiiyey ka qaybgalayaasha dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona la weydiiyey su-aalo ku saabsan sidii bulshada ula shaqay lahayeen booliiska ugana qayb qaadaalayn sugidda amniga degmada caabuduq ee gobolka galgaduud ugu horan ayaa waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada sidii ula shaqay lahayeen booliiska iyo sidoo kale sugidda amniga degmada caabudwaaq kulan ay isugu imaadeen dhallinyarada degmada iyo maamulkii iyo dheergaradkii iyo caaqiladii iyo dadkii mataqaanaa magaalada indhaha u ahaa waxa ugu weyn oo laisugu imaaday waa in laga wada sheekaysto oo lagu wada hadla amniga iyo nabadda iyo wada dib heshsiinta iyo wada noolaanshaha iyo waxwada qabsiga sida looga wada hadli lahaa waxaan u malaynayaa saddex su-aalood baa ugu weynayd bulshada reecaawada doorka ay ku leeyihiin nabadda maxay tahay bulshada reecaawada doorka ay nabadda ku leeyihiin waxay tahay inay noqdaan dad heelan oo diyaarsan oo amnigu uu ugu yahay waxa ugu horeeya ugu muhiimsan dad mataqaanaa u jihaystay horumar dad u jihaystay nabad dad u jihaystay wanaag iyo inay ku wada noolaadaan sharaf aan aragtidayda ka dhaco boolisku horta waa hay-ad sharci ah sharciguna waa uun wixii bulshada dhibaato ku ah oo la ilaaliyo deegaan walbana wuxuu leeyahay dad akhyaar ah si kale wuxuu leeyahay dad ardaal ah oo dhib falan haddii akhyaarku uu ka adka ardaalku uu ka adkaada akhyaarkiina waxaa dhacaya in qofkii sharciga ilaalinayay uu gudan waayo waajibaadkii uu dee shaatiga u xirnaayo dowladu ahayo sharcigu ahaa markaanu waxaan qabaa boolisku in uu waxyaalaha wanaagaayo uu qabanayo mar walba booliska hadda degmadeenaan waa shaqeeyaan waa adeegaan waxbay qabtaan waxaa laga yaabaa sidaas ay u adeegaan inaan bulshada loogu soo bandhigin ka qayb qaadashada bulshada ay ku leedahay doorka ay ku leedahay baa lala weydiiyey doorka ay ku leedahay waxa weeye qof walba meesha uu taagan yahay inuu iska xil saaro qeyb kasta oo ama uu ka mid yahay ama oday ha noqdo ama culimo ha noqoto ama maamul ha noqdo ama dhallinyaro ha noqdo qof kasta inuu iska xil saaro amniga iyo nabadgelyada meesha uu taagan yahay inuu ku fadhiyo ama ku taagan yahay nabadgelyo iyo maxaan ku dhahdaa amni inuu ka shaqeeyo gabangabadii kulanka ayaa guddoomiyaha degmada muxudiin sheekh aadan weli waxa uu sheegay in dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan booliiska ayna ka fogaadaan waxyaabaha lidiida kuwa amniga degmada caabad waaqa
doorka ay nabadgelyada ku leeyihiin dhallinyaradu iyo isku xirka bulshada ee booliiska iyo guud ahaan nabadgelyada looga hadlayo waa mowduuc aada u muhiim ah weliba markii deegaanka annaga la joogo markii la dhaho qodobka la yihahdo nabadgelyada la yidhaahdo guud ahaan iyadoo soomaaliya oo dhan oo muhim u yahay haddana dhinacaan annaga mar walba wuxuu ka sii yahay muhiimad labaad buu sii leeyahay ummadda soomaaliyeed muddo dheer waxay la rafaadsan tahay waa xagga amni darada iyo nabadgelyo xumada haddii ay nabad heshana dabcan waxyaabaha kaleo dhan ee intaasay kasii ratibmi karaan waxaa ogtihiin in deegaanada hadda naguba xeeranba deegaankanaga inay dhibaatooyin badan ka jiraan oo bulshadooyinka kala duwan ee dariska ah oo nabadgelyo darrada waxyaabaha ay sababtay ah saameynteeda leh gudaha ku leh waxyaabaha muhimka waxaa ka mid a bulsho kastoo meel degan uma noolaan karaan sidii xayawaankii camal duurjoogta ahaa waxay ku qasban yihiin inay helaan kala dambeyn meel ay u dacwoodaan waxyaabaha dhibaatada ee qofka soo wajaha qof kasta oo bulshada ka mid a wuxuu u baahan yahay
kulankan ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada degmada caabuduwaaq loogana hadlaya sugidda amniga degmada iyo la shaqaynta booliiska ayaa waxaa ka horreeyey falalidiga amniga kuwaasoo ka dhaca degmada caabuduq ee gobolka galgaduud